Yeremiya cutubka tobnaad dadka israa'iilow bal maqla ereyga rabbigii idinkula hadlayo rabbiga wuxuu leeyahay ha baranina jidka qurumaha oo hana ka naxinina calaamadaha samadda waayo qurumaha ka naxa iyaga waayo dadyowga cadooyinkoodu waxtar ma leh maxaa yeelay mid baa keenta geed ka soo jara waana wax ay nin sanac ah gacmihiisu faas ku sameeyaan waxaa lagu sharaxaa lacag iyo dahab oo waxaa lagu dhuujiyaa musmaaro iyo dubayaal si uusan u dhaqdhaqaaqin sanamyadaas waa sida geed timireed oo toosan laakiinse ma ay hadlaan oo waxay u baahan yihiin in la qaado maxaa yeelay ma ay socon karaan iyaga ha ka baqina waayo wax xun idinkuma samayn karaan oo weliba inaba wax san ma samayn karaan rabbiyow mid kula mid ah ma jiro adigu waad weyn tahay oo magacaaguna waa xoog badan yahay boqorka qurumahow kan aan ka cabsanaynu waa kuma waayo way kugu habboon tahay maxaa yeelay kuwa xigmadda leh ee qurumaha iyo boqortooyinkooda oo dhanba mid kula mid ahu ma jiro laakiinse iyagoo dhammaantood waa doqonno iyo nacasyo cilmigoodu waa wax aan waxtar lahayn waayo waa qori un lacag la tumay baa tarshiish laga keenaa oo dahabna ufaas waana nin sanac ah shuqulkiis iyo wixii lacag shubuhu gacmihiisa ku sameeyey oo dharkooduna waa buluug iyo guduud oo dhammaantoodna waa nin sanac ah shuqulkiis laakiinse rabbigu waa ilaaha runta ah isagu waa ilaaha nool iyo boqorka weligiis ah carradiisa ayaa dhulka la gariiraa oo qurumahuna uma adkaysan karaan dheribkiisa waxaad iyaga ku tidhahdaan ilaahiyadii aan samooyinkii dhulka samayninu way ka wada baabi'i doonaan dhulka dushiisa iyo samooyinka hoosteeda isagoo dhulka xooggiisu ku sameeyey dunidana xigmaddiisu ku dhisay oo samooyinkana waxgarashadiisu ku kala bixiyey markuu codkiisa ku hadlo biyo badan guuxooda baa samooyinka laga maqla oo isagaa ka dhiga in dhulka darafyadiisu uumi ka soo kaco roobka wuxuu u sameeyaa hilaac oo dabashana isagaa qasnadihiisa ka soo saara nin kastaaba wuxuu noqday doqon aan aqoon lahayn oo dahabshuwe kastaaba wuxuu ka ceeboobay sanamkiisi la xardhay waayo sanamkiisii la shubay waa been oo inaba naf ma leh iyagu waa wax aan waxtar lahayn iyo shuqul lagu majaajilowdo oo wakhtiga ciqaabadooduna way wada baabi'i doonaan kan yacquub qaybta u ah iyaga la mid ma aha waayo isagu waa kan wax kasta abuuray oo reer binu israa'iilna waa qoladii dhaxalkiisa oo magiciisuna waa rabbiga ciidamada tan la weerarayay alaabtaada dalka soo ururso waayo rabbiga wuxuu leeyahay bal eeg dadka dalkan deggan hadeer baan warfin doonaa oo waan dhibi doonaa si ay u dareemaan anigaa iska hoogay nabarkayga aawadiis dhaawacaygu aad buu u xun yahay laakiinse waxaan is idhi sida runta ah kanu waa xanuun daren waase inaan u adkaysta tan bugaygii waa baabaay oo harkahaygii oo dhanna waa la jaray carruurtaydii way iga tageen oo ma ay joogaan oo innaba lama arko cid teendhadayda mar dambe dhisaysa oo dahyadayda kor u taagaysatoona waayo arrijirradii way wada doqonoobeen oo rabbigana wax ma ay weyddiin oo sidaas daraaddeed ma ay liibaanin oo aryahooda oo dhammuna way kala firiirsan yihiin bal maqla qaylada warka iyo rabshadda weyn oo xagga dalka waqooyi ka soo socoto oo markaas waxaa magaalooyinka dalka yahuudda ah laga dhigi doonaa baaba iyo meel ay dawacooyinka ku hoydaan rabbiyow waan ogahay in bani'aadmigu jidhkiisu uusan gacantiisa ku jirin ninkii socda innaba karti uma leh inuu tallaabooyinkiisa toosiyo rabbiyow io edbi si caddaalad ah mooyaane xanaaqaaga ha igu edbin si aadan iiga dhigin wax aan waxba ahayn carradaada ku soo deji qurumaha aan ku aqoon iyo qolooyinka aan magacaaga kugu baryin waayo reer yaaquub way cuneen hubaal way cuneen oo dhameeyeen oo rugtoodiina way baabiyeen